Shir madaxeedka dalalka Carabta oo shalay galinkii dambe ka furmay Algeria ayaa waxaa looga hadlay arrin ay ka mid yihiin qadiyadda Falastiin, xiisada dhaqaale ee dagaalka Ukraine uu ku yeeshay wadamada Carabta, iyo xiisadaha ka caloosan qaar ka mid ah dalalka Carabta. Warbixintan waxaa Qaahire kasoo diray Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Shir madaxeedka dalalka Carabta oo shalay galinkii dambe ka furmay dalka Algeria ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin qadiyadda Falastiin, xiisada dhaqaale ee dagaalka Ukraine uu ku sababay dalalka Carabta, iyo khalalaasaha ka alowsan qaar ka mid ah dowladaha Carabta. madaxweynaha dalka tuunisiya kays saciid oo ahaa guddoomiyihii kalfadhigii hore ee shirmadaxeedka carabta ayaa muujiyey sida uu u rajaynayo in shirmadaxeedka aljeeriya uu u noqdo shir ay carabtu ku walaaloobaan islamarkaasina ay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka u dhexeeya dalalka carabta madaxweynaha dalka tuuniisiya ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladaha ka alowsan dalalka carabta iyo xiisadaha dhaqaale oo ay wajahayaan dadyooga carabta في عديد المناطق للأسف حربا غروسا في مواجهة من يريدون إسقاط الدول ولا يمكن madaxweynaha dalka tuuniisiya oo furay shirka waddamada carabta ayaa yidhi nasiib darow deegaanada qaar ee carabta waxa ay wajahayaan dagaal kharaar oo ah kuwa doonaya in ay ridaan dowladaha suuragalna ma ahan in laga guulaysto ilaa loo midoobo waxaan sidoo kale qolyaha doonaya in ay ridaan qaar ka mid ah dowladaha carabta looga takhallusi karaa oo keliya in laga gudbo wax waliba oo keeni kara kala qaybsanaanta iyo kooxaysiga sidoo kale madaxweynaha tuuniisiya kays saciid ayaa hogaanka shir madaxeedka carabta ee hadda socda ku wareejiyey madaxweynaha aljeeriya cabdulmajiid tabuun oo martigelinaya shirweynaha dowladaha carabta dhanka kale madaxweynaha aljeeriya cabdulmajiid tabuun oo sheegay shir madaxeedka carabta inuu ku soo aaday xilli xaalado aad u qalabsan oo heer gobol ah iyo kuwa caalamiya ay jiraan ayaa ku nuunuucsaday in xasaradaha caalamka ay saameeyaan amniga cuntada ee waddamada carabta cabdulmajiid tabuun ayaa si adag uga hadlay qadiyadda falastiin waxuuna ku baaqay in la baadigoobo sidii falastiin ay u heli lahayd xuquuqdeeda ataطalac an yatima khilaala hadihi اlqima inshaa lajnat اtiصaalaat wa tansiiq carabiya min ajli dacmi اlqadiyati اlfalastiiniya madaxweynaha dalka aljeeriya oo ka hadlay shir madaxeedka carabta ayaa yidhi waxaan rajaynayaa inta uu socdo shir madaxeedka carabta in la sameeyo xiriiro iyo isku xir heer carab ah si loo taageero qadiyadda falastiin islamarkaasina aljeeriya waxay diyaar ay u tahay in ay ka shaqayso sidii loo qaban lahaa kulan guud oo qaramada midooba ah si falastiin ay u hesho xubinnimo dhammaystiran oo ay ku yeelato ururka qaramada midoobay cabdulmajiid tabuun madaxweynaha aljeeriya ayaa sidoo kale ku baaqay in la taageero baaqa dowladda aljeeriya ee ku saabsan dib u heshiisiinta kooxaha falastiin iyo in xal loo raadiyo khalalaasaha dalalka suuriya libiya iyo yemana shirweynaha dowladaha carabta ee ka furmay magaalada aljarisa caasimadda aljeeriya ayaa noqonaya kii ugu horeeyey tan iyo sanadii laadakunsagaaiyotobankii kaasoo uu baajiyey saamaynta cudurka covid sagaaliyo toban shirweynaha carabta waxaa goobjoog ka ah inta badan hogaamiyaasha carabta ee ugu muhiimsan inkastoo ay ka baaqsadeen hogaamiyaasha dalalka sacuudi arabiya kuweyt iyo morocco in ay ka qayb galaan shirkaasi iyaga oo u diray wufuud heer wasiire ah gelinka dambe ee maanta oo arbacaha ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka dalalka carabta lagu soo gebagabeeyo dalkaasi aljeeriya waxaana lagu wadaa in laga soo saaro rumurteed ay ku midaysan yihiin laba iyo labaatanka dowladood ee ku jira ururka jaamacadda carabta xuseen saxnuuni v o a kahira